bismillahi raxiim kulanti waxaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beerola qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne oo noloshooda ka maareeya iibinta bagaashka tababar ku saabsan arrimaha dhallinyarada oo lagu qabtay magaalada hargeysa wasaaradda caafimaadka galmudug oo ku howlan sidii bulshada wasil u heli lahayd adeeg caafimaad oo ku filan culimmada degmada dhoobley oo ku baaqay in la caawiyo dadka danta yar arday dhammaysatay fasalka sideedaad iyo kuwa xifdiyey kitaabka mi-atul xadiis oo munaasabad loogu qabtay magaalada boosaaso dibaddan waxaad ku dhegeysan doontaan bakistan oo shidaal ka soo iibsatay ruushka kadib markii maraykanka u oggolaaday waa subaxnimo jimcaha taariikhdana ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afaraad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad maqasheen qodobada ugu doorqaroon warka subaxnimo ee raadiyo beerula kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maareeya iibinta bagaashka wariyaheena bilaal daahir waani ayaa inoo haya warkan
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqaysta iibinta agabka bagaashka dhalinyaradan ayaa iibiya agabka bagaashka noocyadiisa kala duwan sida oomada shaambada saabuunta kalluunka iyo agab kale oo ka mid ah bagaashka waxa ayna ugu maarmeen inay ka tahriibaan dalka xasan cali cilmi oo ka mid ah dhalinyarada iibiya agabka bagaashka ayaa raadiyo beerlula ugu waramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo iyo caqabadaha uu kala kulmo bulshada oo ku dhaqan magaalada beledweyne ganacsatada joogta ka mid ah waxyaabahaan iibiyana waxaa ka mid a bagaashka oo magaalada aada looga soo dalbado waayahay bagaashka noocyadooda kala duwan aada hayso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah oomada caanaha iyo wixii lamid ah waayahay bagaashkan aada hayso noocyadiisa kala duwan sidee bay kaaga iibsadaan bulshada ku nool magaalada beledweyne bagaashka aad ayaa loo jecel yahay bulshadana aad ayay u iibsadaan si wanaagsan oo u socdaa aniga qaab jumlahan wax u gadaa qaabkaas jumladaana si wanaagsan ay u iibsadaan dadka dukaamada qaaraa iska rarta oo xaafadaha iyo waxaas ayaa rarta oo si fiican u baxaya waayahay waqtigee baa loogu iibsi badan yahay bagaashkan aada hayso awalka bisha tobanka ilaa iyo kowda bisha intaas aysu ugu badan yahay iyo marka qaar qeybaha dhexoo aakhirka bisha haddii lacala dukaamada ay wax kasoo go-aan oo kale dabakaayooyinka si fiican ay u qaataan waayahay ma jirtaan bagaashkan aada hayso goobo kale oo loo iibgeeyo sida tuulooyinka hoos yimaado magaalada beledweyne haa tuulooyin badan ayaa wax iga soo dalbada oo aan gaariyaal u saaraa way badan yihiin
imise san ayaa kugu jirtay ganacsigan bagaashka ah ilaa siddeed sano waa soo waday ganacsigan
waayahay ma jirta caqabada a kala kulantay bulshada intii ay ka iibsanayeen bagaashka noocyadiisa kala duwan way jirtaa dad oo aad isbarateen oo marka hore wax kaa raran jiray oo wixii mar qaar kugu jaraya iyo wax lamid way iska jiraan laakiin wax kaloo caqabadoo saa isma jiraan ilaa wixii wax oo lagaa diraya ama lagaa raacdaynaya ma jiraan wuxuu ilaahay kuu qorana maalin walba way kusoo galayaan si wanaagsan oon u socdaa waayahay dhalinyarada kuwal itaalkaaga ah oo aan aan haysanin shaqooyin maxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa adeegan bagaashka iyadoo marka hore bilowgiisa qarshaad badan ay gelaynin ha isku dayaana inay wax ganacsi ay samaystaan oo ay u shaqaynin bulshada dad ay u shaqaynin oo ayaga ay shaqaystaan si bulsho ku xiran ay u helaan oo ganacsigoodana ay horumariyaan si ay xaafad jiifka ugu baxaan oo ay u helaan dhaqaale ku filan waddankana ay wax ugu bedelaan sidee baa noloshaada ugu maareysaa si wanaagsan aan ugu beeshaa qoysaskeyga waxayga iyo caruurtayda waxbarashadan ugu bixiyay macla aniga waana nagu filan yahay maasha allah ilaaha inoogu gargaaray
tababar ku saabsan arrimaha dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa weriyaheena saxdiye maxamed maxamuud ayaa inoo haysa warkan
agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha qoyska ee maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuray tababar ku saabsan arrimaha dhallinyarada iyo sidii warbixin dhammaystiran loogu heli lahaa baahidooda si wax loogu qabto tababarka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda unisef oo ka qayb qaadanayso daabagelinta tababarka mudane xasan oo u aadan agaasimaha guud ee shaqogelintii arrimaha qoyska maamulka somalilan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarka waxaa farxad inoo ah maanta inaynu furno tobabar hal cisho soconaya kaasi oo loo qaban doono t o t ka shaqayn doona muddada soo socota mush- een, ureport platformka ureport kaasi oo sidii d g-gu uu halkan ka sharaxayay wax weyn kusoo kordhin doona dhallinyarada iyo xog isweydaarsiga qaabka aynu u soo gudbinayno inooga dhigaya systematic Een, runtii farxad gaaray noo tahay Ee, marka la idhaahdo adduunyada social mediahan ay u wareegtay oo inta badan inagu soo kordhiyuun negative fara badan oo time fara badan wakhtigeena qaata waxaa la isweydiiyey sidee ka habboon oo xog toosi ay dowladda u soo gaadhaan xogtaasoo ka imanaysa intooda badani dhallinyarada ka imanaysa intooda koobanna baahiyaha kale ee bulshada ka imanaysa hadday noqoto from caafimaad hadday noqoto hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto hadday noqoto dadka jilicsan hadday noqoto xogtaasoo dowladduna ku tusaale qaadan doonto xaaladda dhabtay markaa meesha taagan sidoo kale talooyin lagu soo gudbin doono maxaa wax laga bedelayaa hadday noqoto xitaa dhanka shuruucda idinku waxaad fursad u hesheen inaad noqotiin tiimkii u horreeyey ee lagu tababaro ureportkaas kabacdi wuxuu gaari doonaa dhammaan gobolada i- oonu rajeynayna inaanu ku bilowno afar degmo degmada boorama degmada berbera iyo degmada burco oo aanu intan in leeg laga soo tababari doono kanka ku xiga agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan mudane cabdirashiid ciidiid yaasiin ayaa ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan cashirada lagu barayo tababarka farxad weyn bay noo tahay wasaarad ahaan in maanta aad ka qayb gelaysaan tababarkan iyo riboodka ah idinkoo noqonaya kuwa tababari doona dadka kale ee ka faa'iidaysan doona hawshan u ribot waa platform sida laynoo sheegay een, fududaynaya in aynu ku kala war qaadanno iyadoo aynu eegayno een, unisef waxyaabaha ay u qabato dhallinyarada ama caruurta
wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ku hoolan sidii bulshada wasil u heli lahayd adeega caafimaad oo ku filan aadan cabdi axmed ayaa inoo haya warkan
iskuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada wisil ee gobolka mudug ee galmudug maxamed macalin maxamuud ayaa sheegay inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada wisil iyo deegaanada hoos yimaada islamarkaana ay bilaabatay hirgelinta isbeddelka degmada wisil ee koonfurta gobolka mudug bulshada wisil ayuu ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda wasaaradda caafimaadka galmudugna ay ku garab siinayso aniga oo ku hadlaya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ee dhowaan loo soo magacaabo degmada wasiil ee runtii waxaan rabaa inaan baahiyaha reer wasiileed ay caafimaad xagga ka dareemayaan inaan insha allah wixii awooddaana aan ka qaban haddii alla idmo sida hore loo sheegay wasiirku wuxuu ballan qaaday inuu nagala shaqayn doono istaalkii noo qabyada ahaada annaga reer wasiileed Een, inta tabarteena ah ama inta awooddeena waxaan rabnaa inaan waxa weeye gacan ka- aan ka- aan ka geysano haddii alla idmo hadday wasaaradda tahay iyo hadday tahay hay-adaha een, maaragtay ku shaqada hawshaasba inaan baaq gaarsiino sidii istaalka wasiiladeed maantay ee baahida reer wasiiladeed u qabaan inay uga bixi lahaayeen runtii waxaan rabnaa inaan codsigaas meel kasta gaarsiino haddii alla idmo waan rajaynayaa inay noo qabsoomi doonto reer wasiiladeedna dhinaca ay ka dareemayaan culayskaas ka bixi doono haddii allah awoodda la ogolaado reer wasiile waxaan leenahay waa in maqan nahay shacabkeenu isdejiya insha allahu een, haddana si kumeelgaara aan kumeelgaaraha jira laakiin waxaan rajaynaynaa istaal weynoo deegaanka ku han- hanqaltiri doono oo baahiyaha uga bixi doono ee jira ina loo hirgelin doono haddii alla idmo Een, waxaan leenahay shacabka reer wasiileed iyo maamulkooda iyo bulshadooda iyo ganacsatadooda iyo jaaliyadooda dhammaan ayagoo isku duuban waxaan leenahay horumarka deegaanka aan ka wada shaqayno hadday istaal tahay hadday waxbarasho tahay hadday fayadhowr tahay hadday maaragtay ee tahay horumar kale hadday dhanka biyaha tahay dhinac kasta waxaan leenahay annagoo isku duuban aan ka qayb qaadan haddii alla idmo waan rajaynayaa inaan waxa weeye horumarka aan maanta inta laga sheegay dhammaantood ay noo hagaagi doonto haddii alla idmo aadaan u mahadsan
culimada degmada dhobley ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka danta yar wariyeenna xawluul aadan xuseen ayaa warkan inoo haysa
sheekh maxamed bade oo ka mid a culimowdiinka ku nool magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ku baaqay in la garab istaago dadka danyarta ah dadka danyarta ee ku nool magaalada dhoobley ayaa waxaa haysto dhibaatooyin ay ka mid tahay hoyla-aan maadaama roobabka guga ay ka da-ayaan magaalada dhoobley islamarkaana ay saameyn ku yeesheen oo dadka qaar ay guryaha ka dumeen sheekh maxamed bade ayaa maamulkii cid weliba oo waxaysato ugu baaqay in lasoo caawiyo dadka danyarta ah waxaana ku baraarujinaynaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee meel walba jooga inay dadka walaalahooda ay caawiyaan gaar ahaan deegaanka dhoobley iyo nawaaxigiisa waxaan ku baraarujinaynaa inay dadka walaalahooda tabaalaysan inay caawiyaan dad badan oo barakaca baa jooga dad badan oo danyaraa jira roobab lixaadle baa dhacay oo dadkii in badan saameyn ku yeeshay guryihii ay ugu galeen waxa weye guryo fiican qaar badan oon lahayn baa jira duruuf way iska jirtaa marka in dadka waxgaradka culimada cuqaasha nabadoonnada iyo dadka ganacsatada ah inay u dhaqaaqaan oo u gurmadaan oo dadka alle subxaana watacaala uu waxsiiyeen ay waxbixiyaan dadka kalena ay baraarujiyaan oo ay kuwa ku baraarujiyaan ayaa loo baahan yahay si markaa nolol ay dadka u helaan isu dheeli tiran oo dadka ay si wanaagsanna ay roobka iyo wanaagii ay uga qayb qaataan intaasaan baraarujin lahayn aadna waan ugu celcelinaynaa inaan ka wada qayb qaadana ka bulsho ahaan qaybaheena kala duwan wallaahi diinteenna islaamku wayna amartay dadka in la caawiyo ajir badanna uu ku sugan yahay oo sida ku cad uuna amray qur-aanka kariimka iyo axaadiida nabiga caleyhi salaatu wasalaam in badan uuna amray in la caawiyo dadka da-yartaa ajir badanna uu ka xasilayaa dadkuna ay noqonayaan dad isu dheeli tiran haddii dad kale walaalahooda ay caawiyaan alle subxaana watacaala maalkana uu ugu barakaynayaa dadkan hantida haysta ayna baaba-aysa wax badan oo iyaga laftooda caqabo ku ahaan lahaa oo dee muxuu aha maalkooda ka dayacmi lahaa inuu alle subxaana watacaala u asturayo wixii ay bixiyaanna inuu alle subxaana watacaala bedel khayr qaba u siinayo dadkaa walaalahoodana ay mooraal u noqonayso oo ay ogaanayaan dad walaalahooda oo garab taagan inay yihiin oo aada u jecel oo wax la qabanaya marka ajir badan baa ku sugan oo diinteennu ayna amartay qur-aanka kariimka iyo sunnaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam innagoo halkaa ka indilaaqayno o ka dhaqaaqayno ayaa loo baahan yahay dadka inaan caawino si ajir badan aan uga helno iyagana aan wax uga qabanno aad baa umahadsantaha
ardayn dhammaysatay fasalka sideedaad iyo kuwa xifdiyey kitaabka mi-atul xadiis ayaa munaasabad lagu qabtay magaalada boosaaso magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad ee arday xifdiyey kitaabka mi-atul xadiis islamarkaana ka aflaxay dugsiga aayatiin ee magaalada boosaaso waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga aayatiin bahda waxbarashada waalidiinta ardayda qalijibisay iyo marti sharaf gale axmed cabdulaahi daahir maamulaha dugsiga aayatiin ayaa ardayda u hambaliyey isagoo ardayda kula dardaarmay in waxbarashada ku dadaalaan farxad iyo sharaf iyo ixtiraam bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan xalfaddan aan ku dhiirigelinaynay oo ku maamuusaynay ardayda ka qalin bedelanaysa iskoolka mar labaad iyo marta waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee wakhtigiinna iyo jaaniskiinna iyo fursadihiinna intaba aad noogu hudheen ee ixtiraamka ku jiro baada soo dhowayn waxaan insha allah marka koowaad u mahad celinaya u hambalyaynayaa ardayda maanta qalin bedelanaysa ee ka soo gudbaysa marxaladda wakhtiga dheer ay ku jireen muddada siddeed sana ee wakhtiga dheer oo juhdiga dheer ay ku soo wadeen siddeeddaasoo dhabar adaygii iyo wakhtigii dheeraa ay ku soo jireen ay maanta taagan yihiin gebagabadii ayay uga harsan tahay maalmo iyo saacado wax la tirin karo oo la dhihi karo intaas wakhti xaddadan oo uga haray waan soo dhowaynayaa waxaan leeyahay dadaalkiinna iyo juhdiga dheera aad gasheen sida la horjeedo jubaala mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka dugsiga ayatiin iyagoo u hambaliyey ardayda aad baan ugu maaragtay ugu hambalyaynayaa ardada maanta halkan laga sagootinayo oo sideedaadka maanta maaragtay aynu sagootinayno waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa waan idin hambalyaynaynaa maarta runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta laydin sagootinayo halkan labada dhinac idinkoo idinka taagan yihiin waalidiintii iyo maamulkii iyo macallimiintii aad baan markaysa haddana aan hawsha ayadaa aan idinku bogaaminaynaa uuna farxagelinaynaa marka waxaan waa idiin duceynaynaa insha allah waxaa ilaahay idinkaga rajaynaynaa inaa magac waalidkiin usoo hoydaan iskoolka maaragtay intaa idinku soo tiiriya tacabeelay aa kusoo guulaysataan ee ardayda ugu sarsaraysa aa ka muuqataan Ee, insha allahu tacaala guul baa idin rajaynaynaa sanadka dambe insha allah waxaan rajaynaynaa iyo afarta sano dambe inaan ilaahay anigana caafimaad igu gaarsiiyo oo aan kasoo qayb galo idinkoo ee, baanfoor ka qalin jabinaya insha allah asalaamu calaykum waxaan kollay maanta isugu dhimin oo barnaamijku daaran yahay waa ardada qalin bedelanaysa ee fasalka sideedaad oo imtixaankii u harsan yahay lix wiig wax ka yar awalan waxaa inaga mudan yihiin inaan u ducayno ilaahay insha allahu si fiican iyo kaalimo fiican baan idiin rajaynaa ilaahay idinkiisa inaad ka keentaan
Een, markaan ka hadlayo afka hooyooyinka ama waalidiintaba ilaahay subxaana wa tacaala baa mahadsan dadaalkan een, awlaaddeenna iyo ma garanaysaa ee lala soo maray een, ardayda iyo maaragtay juhdiga lagu soo bixiyey aad ayaan ugaga mahadcelinayaa Een, intii la soo dadaashayna ilaahay khayr badan ha siiyo waxaan rabaa marka insha allah inaan een, u hambalyeeyo een, ardada fasalka sideedaad ee iskuulka ayaha oo runtii waxa weeye arday wadadaad dadaal badan ka muuqda ah sida hadda noo muuqatana dadaal badan iyo waxyaalahay soo jeediyeen iyo si fiican ee uga muuqato Een, ardadan maanta qalin bedelanaysa oo sodomeeyaha oo boorka naga dambeeya ay sawiradooda ku qoran- ku sawiran yihiin Een, waxaan leenahay een, hawlka madaale weli waa hugaday imtixaankii faynalku waa idiin dhiman yahay maanta haddaad qalin bedelataan oo xaflad dhigataan micnaheedu maaha inaad soconaysaan
weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo markaana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal xubinta sarifka ee suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo berlo xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya qalin qur-aanka haddii aan ka hormaro qalin qur-aanka birta waaweynkiisa ayaa liibiyaa soddon iyo shan doolar qalin qur-aanka birta yareerkiisa ayaa liibiyaa labaatan iyo sideed doolar qalin qur-aanka een hakadka loo yaqaano waaweynkiisa ayaa la iibiyaa soddon doolar ugu dambeyntiina qalin qur-aanka baakadka yarirka ayaa la iibiyaa labaatan iyo saddex doolar xubintiina waa igintaa aad bay u mahadsan tahay sacdiin maxamed maxamuud oo noola socodsiinaysa xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo markaana waxaad kusoo dhowaataan xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabno kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan xalayto everton iyo newcastle united ayaa xalay wada ciyaaray horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta newcastle ayaa afar gool iyo hal ugu badisay everton southampton iyo f c bornemus ayaa wada ciyaaray hal iyo waxbaa f c bornemus ay ku badisay tottenham iyo manchester united kulan aada u xiiso badan ayaa xalay ka dhacay ingiriiska waxaana ay ku kala baxeen labi labo laliigahana valencia iyo real valadolid labiiyo hal ayay ku dhammaatay valencia ayaa ku adkaatay valerial iyo esbayolna afar iyo labo valreal ayaa ku badisay atlantico bilbao iyo zavilla zavilla ayaa hal gooli waxba ku badisay tartanka kooba italiana samafinaalkiisa xal waxaa wada ciyaaray fiorentina iyo creminos eber eber ayay ciyaartooda ku dhammaatay sidaana waxaa kusoo baxday kooxda fiorentina oo la ciyaari doonta inter milana dhinaca kale maanta kulamo ayaa la ciyaari doonaa caawa afar saaca oo habeenimo laliigaha waxaa laga ciyaari doonaa hal kulan real sociedad iyo sasuna ayaa ciyaari doona seera-ada talyaanigana laba kulan ayaa laga ciyaari doonaa hal saaci barleys iyo waxaa ciyaari doona duneyse sbezia iyo mosna saddex saac afartan iyo shan daqiiqa ayay ciyaari doonaan xubintiina hageenta markaana akhbaaraadka dibadda dowladda bakistan ayaa sheegtay inay dalka ruushka kasoo iibsatay saliidda ceeriina taa oo lagu siiyey qiimo jaban kadib markii ay ogolaasho ka heshay dowladda mareykanka shixnada ugu horeysa ee shidaalka ay ka iibsatay ruushka ayaa dalkaas soo gaaraya maalmaha soo socda ninka lagu magacaabo mas-uud qaan oo ah danjiraha bakistan u fadhiya dalka mareykanka ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay magaalada washington oo uu soo qabaqaabiyey maxadka wilson center ee qaabilsan koonfurta asiaka oo lagaga hadlayay xiriirka mustaqbalka ee labada dal waxaa sameynay dalabkii ugu horeeyay ee la xiriira shidaalka ruushka waxaanu tallaabadan qaadnay annaga oo la tashanay dowladda mareykanka ma jiro wax isfaham waa ah oo annaga naga dhexeeya annaga iyo washington oo ku saabsan arrintan ayuu yiri danjiraha bakistan ee mas-uud qaan warka subaxnimo aad ka maqlaysay raadiyo beerura dhegeystayaal waa hageyntaa